shirweynaga qaranka ee dhallinyarada soomaaliyeed muddo saddex ishii ku dareeri muqdishoiyo lahagabagebay kaasoo laha ku saari war murtiyeed ku kooban dhowr qodob weliniyo ku saabsanaayana walyaabooyinka la gobodo doona se dhallinyarada soomaaliyeed iyo anagadan haano awoodoteedii oon ku faa'iidayan dalkiyone dadka soomaaliyeed weliba diiradda laga saaray afar qodob walina war murtiyeedka akriyay cabdirasaaq cali cilmi oo kumada ee mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyaradiyone ciyaaro soomaaliyeed
shirweynaha oo muddo saddex maalmood ah socday magaalada muqdisho kana socday magaalada muqdisho labaatankii koob iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii bishan may labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo uu xil saaran jihaynta abaabulka iyo ka faa'iidaysiga awoodaha dihan iyo hindisaha iyo hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka duuleysa halkudhigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee ahaa ahmiyad in la siin doono shaqo abuurn loo samayn doono dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay abaabushay shirweynihii sagaalaad ee qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed si ay u helaan si dhallinyarada soomaaliyeed ay u helaan goobo ay kusoo bandhigan karaan hal abuurkooda hal abuurka ka dhex guuxaya iyo sidoo kale si ay u muujin sidii ay u muujin lahaayeen doorka nabadda amniga ka mid noqoshada jaangoynta siyaasadda ka mid noqoshada jaangoynta siyaasadda si dhiirigelin loogu sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee waxaan ku idhahdaa ay hiigsanaya inay gaaraan horumar iyadoo la fulinaayo halkudhigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran mudane ra-iisul wasaare xamde xamse cabdi bare shirweynaha sagaalaad ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waxaa diiradda lagu saarayay afar qodob oo ah doorka nabadda iyo amniga horumarka horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha bandhiga halabuurka dhallinyarada iyo horumarinta dhallinyarada leh hibooyinka gaarka ah daafurka siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliya ujeedooyinka laga leeyahay shirweynaha shirweynaha waxaa ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ugu waaweyn afartan qodob ee soo socota waa in la helo dhallinyaro soomaaliyeed oo isku xidhan kuna xidhan laamaha amniga si ay uga qayb qaataan nabadgelyada iyo amniga dalka waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan goobo ay kusoo bandhigi karaan hibooyinkooda iyo hal abuurkooda gaarka ah waa in shirka shirkadaha gudaha kuwa dibadda hay-adaha iyo ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyaan fikradaha tayada leh ee dhallinyarada soomaaliyeed waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay maanta helaan fursad sida dhallinyarada soomaaliyeed ee haysta fursadda sida si kuwa siyaasadda ku jira ciidamada guddoomiyaasha degmooyinka maamulayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa inay u abuuraan sbace ama fagaare ay dhallinyarada kale ee iyaga kusoo xigaahi ay kusoo hiran karayaan
wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo inay ciyaaro dalka maxamed baraya sheegay in wasaarad ahaan iyo hooga saara doonaan walku gobodowka baayo haysata dhallinyarada soomaaliyeed
si loo yareeyo shaqo la-aanta waxay wasaaraddu kaashanaysaa ayadoo kaashanaysa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ahba tababar xirfadaha gaagaaban iyo farsamada gacanta ay u samaysay in ka badan saddex kun oo dhallinyaro annagoo filayno in intuusan gaarin sanadkan dhammaantiis dhammaadkiis hadduu ilaahay yidhaahdo inaan gaarsiin doonno tiro shan kun oo qof ah si aan u dhiirigelinno dhallinyarada hal abuurka waxaan abuurnay wasaaradda ama kusoo kordhinay waax la yidhaahdo waaxda hal abuurka iyo teknolojiyada taasoo intaan xafiiska joog intaan xafiiska joogay ama qaabishay in ka badan soddon dhallinyaro oo hal abuur laheyd kuwaasoo hibadooda iyo hal abuurkooda kusoo bandhigayeen annaguna aan ahayn bridge isku xirayay ama fursad ugu abuurayay dhallinyaradaas